in ka badan konton arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay iskuulka hoose iyo dhexe ee green ee magaalada baledweyn waalidiinta dhalay caruurtan ayaan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada maamulaha iskuulka green cabdiraxmaan maxamed yuusuf ayaa raadiyo beerula uga waramay tirada ardayda heshay fursadaha waxbarasho walahi iskuulka wuxuu siiyaa fursado deeq waxbarasho ah qaybta agoonta iyo dadka danyarta ah in badanna aan hadda hayno oo iskuulka in badan uu garab qabtay oo ay hadda ay joogaan ilaa tiro ku dhowaad konton arday ay gaarayaan oo isugu jira wiilal iyo gabdho danyan iyo agoon ay isugu jiraan qaab noocay idinku soo kala gaareen wallaahi waxay nagu soo kala gaareen qayb waalidiintooda ay noo keentay oo duruufaha jira ay noogala warameen ay noo soo gudbiyeen iyo qayb annaga aan soo xulanay oo aan u aragnay in aysan iska awoodin qarashaadkii iyo waxbarashada lagu haqabtiri lahaa haa waa jiraan in badan waana soo dhoweynay waxaana u fidinay sidai ugu habboonayd ee waxbarasho markaa ardaydoodii ay u raadinayeen ee uga heli lahaayeen waxaan usoo kala xulanaa horta qaybta danyarta ah haddii aan ku hormaro waxaa jirta arday iskuulka darisla ah haddana aanan u dareerin goobihi waxbarashada loogu talagalay ardayda inay aadaan duruufo jira oo markaa qoyskooda haysta awgood markii aan dhexgalnay aan wareysanayna waxaan kusoo xulannay in ardayda xaafadda joogto ee aan waxbarashada haysanin in baahidii waxbarasho ay u qabeen laga haqabtiro iskuulka daboolo ardayda kale ee wax baranaysa ee lacagaha viiga laga qaado sida wax loo barayay ayaa ayagana wax loo baraa qaar ka mid a ardayda iskuulka green ee heshay fursadaha waxbarasho ayaa u mahadceliyey maamulka iskuulka waxaan ka mid ahay ardayda wax ku barata iskuulka green academy waxaan wax ku bartaa si bilaasha lacag la-aan ah wayna ku mahadsan yihiin macallimiinta juhdiga iyo dadaalka nagu soo bixiyey waana ugu mahad celinayaa in badan dadka lacagta laga qaado si lamid ah ayaa aan waxlalayn baraa qofna kalama kalama dheerin waxna waana uga mahad celinayaa macallimiinta waxna barta ardayna wax nama dheerin kuwa lacagta bixiyey kuwa firiyey ku dhigtada waana uga mahad celinaya in badan xarumaha waxbarashada ee magaalada baledweyn ayaa waxaa fursado waxbarasho ka helay arday badan oo kasoo jeeda qoysas danyar iyo kuwo agoon ah